hubaysan ayaa degmada hodan ee magaalada muqdisho ku afduubay suldaan cusmaan cadaawe oo ka mid a odayaasha dhaqanka ah ee soo xulay xubnaha baarlamaanka cusub qaarkood mukhtaar maxamed catoosh ayaa warka nooga soo diray magaalada muqdisho ehelada suldaan cadaawe waxay sheegeen inaysan ogeen sababta loo afduubtay suldaanka iyagoona sidoo kale xusay inay ka xun yihiin falkaasi cabdi xaashi cabdisalaan oo ay qaraaba yihiin suldaanka la afduubtay ayaa sheegay inaysan jirin cid sheegatay afduubka suldaanka suldaanka xaafadiisa xaafada balaagsi degmada hodan isagoo hooyigiis ku sugan ayaa halkaas waxay ugu soo galeen kooxo ku hureysan hubka fudud wayna dirdileen kadibna waxay ku kaxaysteen baabuur ilaa iminkana jaani cirib meelu dhiga lagama warqabo cid sheegatayna arrintaas wilama hayno arrintaasna runtii sidaas ayay wax u dhaceen xalay ayaa lagala baxay suldaanka gurigiisa arrintaas ilaa iminkana baaritaan ayaan ku haynaa cid iminka aan ku eedeyn karno haba yaraatee oo wili sheegatayna ma jirto wilihiina lama soo hadlin cid noo sheegtay meelu ku sugan yahna ma jirto baadigoob ayaan ku jirnaa xaafadda laga afduubtay suldaanka waxaa fadhiisin ku leh ciidamada dowladda soomaaliya odayaasha dhaqanka ee soo xulay xildhibaanada baarlamaanka waxa ay ku sugan yihiin magaalada muqdisho iyadoo bartamaha bishii aynu soo dhaafnay madaxweynaha soomaaliya shariif sheekh axmed kulan uu la qaatay odayaashu uu sheegay in bixitaankooda xaflad sogootin loo samayn doono